subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warka subaxna waxaa ugu waaweyn dagaal u dhexeeya maleeshiyada argagixisada al-shabaab iyo bulshada ku nool gobolka hiiraan oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka halgan iyo degmada buulaburda ee gobolkaasi hiiraan tababar lagu baranayo habka loo xidhiiriyo idaacadda oo ay ka qayb galayaan wariyaal ka tirsan warbaahinta qaranka ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dalka dhismaha golaha deegaanka magaalada gaalkacyo oo maraya meeshii ugu dambeysay iyadoona bulshadu ay codaynayaan afar iyo labaatankii saaca aynu soo dhaafnay maqnaanshaha adeega internetka ayaan warbixin idinkaga haynaa bulshada ku nool deegaanada uu fatahaada ka sameeyey webiga shabeelle ee gobolka shabeellada dhexe oo ugu baaqay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo bulshada haysataa wax inay ugu ama ay la gaaraan gargaar degdeg ah si looga samata bixiyo dhibaatooyinka heesta ay ku jiraan xilli ay ka barakaceen guryahoodii roobabka ka daayay magaalada muqdisho oo saameyn ku yeeshay barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa toddoba iyo labaatanka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qodobada warka subax ee reediyo muqdisho oo kooda ugu doorka roonu diyaargarooba warkii oo fidsan dagaal u dhexeeya maleeshiyada argagixisada al-shabaab iyo bulshada ku nool gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka dhacay deegaano u dhexeeya waa inta u dhexaysa deegaanka halgan iyo degmada buula burda ee gobolkaasi hiiraan iyadoona maleeshiyada argagixisada al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaare xoogan oo dadka deegaanku ay ku gaarsiiyeen kadib iska horimaad ay dadku isaga caabinayeen maleeshiyada oo doonaysa inay dadka dhacaan oo halkaasi ka dhacay ibraahim maxamed geedi ayaa warbixin arrintaasi ku aaday noo haya dagaalkan ka dhacay inta u dhexeysa degmada buulabarda gobolka hiiraan iyo deegaanka halgan ee bartamaha gobolka hiiraan ayaa waxa u dhexeeya maleeshiyada al-shabaab iyo weliba dadka deegaanka waxaana u yimid kadib markii maleeshiyada saacadii la soo dhaafay ay amar ku bixiyeen in dadka reer miyiga ee kuwa xoolodhaqatada iyo beeraalidaba ay bixiyaan dhaqaalo fara badan aysan awood u lahayna sida dadka deegaanku ay sheegeen isfarmaadkan ayaa waxaa ku dhintay tiro markaasi lagu sheegay ilaa toban qof oo isugu jira dadkii markaasi dagaalamayey waxaana dadka deegaanku ay sheegeen oo diyaar garoobeen sidii maleeshiya sii dhici lahaayeen dagaalada ka socodmoonada gobolkan hiiraan ee u dhexeeya maleeshiyada al-shabaab iyo weliba dadka deegaanka ayaa muddooyinkana mid ka tagnaa bartamaha gobolka hiiraan waxaana uu salka ku hayaa amar iyo weliba lacago baad oo markaasi maleeshiyada dadka shacabka ay ka doonayaan maamulka degmada buula barda ayaa waxa uu sheegay dadka deegaanka looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya markaasina ay ku wargeliyaan xiliyada markaasi maleeshiyada dhimacsan yihiin ay markaasi dhaqaalo ka qaataan dadka deegaanka hore ayaa dhowr jeer hore deegaano hoos yimaa degmada maxaasi ee gobolka hiiraan waxa uu daal ku dhex maray maleeshiyada al-shabaab oo halkaasi si dumaadaysa ku tagay markaasina u amray in dadkaasi ay ka qaataan xoolo fara badan taasoo markaasi ka dambeysay in dadka deegaanku ay u diyaar garoobaan in markaasi maleeshiyada dagaalkula hortagaana dhowaan ayaa sida saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ay sheegeen in howlgalla guud oo ka bilaaban doono gobolkan hiiraan oo markaasi al-shabaab laga saari doono deegaanada furqutiriska ay kaga fog yihiin gobolka ibraahim maxamed geedi hay muqdisho beledweyn
tababar lagu baranayo habka loo xiriiriyo idaacadaha oo ay ka qayb galayaan wariyaal ka tirsan warbaahinta qaranka ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda soomaaliya xasan abuukar cali xasan baydhabo oo ah macalinka bixinaya tababarka wariyaasha siinaya ayaa inooga warbixiyey waxaana uu sheegay in xidhiirintu ay tahay mid micno weyn u leh wariyaasha sida xilliyada lagu jiro munaasabadaha ciyaaraha taasi oo bulshada oo wariyuhu ugu gudbi karo sida ugu habboon dhacdada ka dhacaysa halkaasi
eetimanarkan waxaa lahaa agaasimaha guud iyo agaasimaha shaqaalaha iyo tababarada cadaala iyo cabdiraxiin iscadow iyo agaasimaha idaacadda yaxya cali faarax waana wax aad iyo aad loogu baahan yahay dabcan xiriirinta dad badan ayaa aaminsan in aan loo baahnayn laakiin tayada idaacadda dhisi karta weye waa lafdhabarkii idaacadda xiriirinta inta badan waxaa loo dhiibaa dadka iyaga qabiirinta oo sida wanaagsan u shaqeeya idaacad muddo dheer kasoo shaqeynaya ugu yaraan soddon sanadood iyo wixii ka badan marka wuxuu kala hagaagayaa qaybaha kala duwan ee barnaamijyada suugaanta iyo een, dhacdooyinka iyo wax walbuu een, sharaxi karaa marka een, xiriirinta waa sida ay dadku u haytaan maaha waryaha xiriirinta ku jira waxaa lagama maarmaana inuu rilay siin kara een, ama tabin toos ah qof meel kale jooga inuu toos u siin karo een, muxuu ahaa eh, ee, waxaa meesha ka dhacaya laakiin habkii uu ugu gudbin lahaa lafirkeeda barasha ah waxay leedahay idaacadii furitaan iyo xiritaan Ee, dhallinyarada in taas la baro qaar aan aqoonin ayaa suuragal ah ee, lagama maarmaan wey marka tababarada falow ab wey waa bilow laakiin waxay noqon doonaan haddii alla idmo kuwa dhallinyarada ay ka faa'iidaystaan si
xasan abuukar cali xasan baydhabo oo bixinaya tababarka la xiriira dhinaca xiriirinta idaacadaha ayuu kaasi ahaa dhismaha golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ayaa maraya meelshii ugu dambeysay iyadoona lagu wado in lasoo gabagabeeyo bilaha soo socda baashi cali xaashe ayaa iminka qadka telefoonka ee magaaladaasi si toosa ugu jira baashi soo dhowow een, halka ay marayaan een, dhismaha golaha deegaanka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo xaalada guud ee sida ay tahay saaka
Eh, mukhtaar waa mahadsan tahay Eh, magaala madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo waxaa ka socda oo meel gabagabaa maraya dhismaha golaha deegaanka oo qayb ka noqonaya eh, daadejinta dowladaha hoose iyo sidoo kale adeegyada eh, qaranka soomaaliyeed ugu haya bulshada soomaaliyeed Eh, golaha deegaanka iyadoo gaalkacyo ka mid tahay lix degmo oo golo deegaan loo dhisayo oo horey uu madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ama wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug u daahfurtay waxaa hadda eh, mas-uuliyiin galmudug ka- ka tirsan ii sheegay in meel gabagaba u marayo maalmaha soo socdo ah ee dabayaalkada isbuucan in lasoo bandhigayo eh, golihii eh, dabcan eh, lasoo xulay oo qeyb ka noqonaya eh, ama hoggaan u noqonaya gobolka Eh, waxaana ii sheegeen mas-uuliyiintu in maantadan eh, tababar loo furayo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo la filayo eh, laga ogana baahiyay in maalmaha soo socda ay soo bandhigaan golihii deegaanka oo dabcan ku matalayay bulshada eh, maamulka degmada taasi waxay dee dabcan suuro gelinaysaa in durbe la doorto maayarkii degmada oo u adeegi lahaa muwaadi- mu- muwaadiniinta soomaaliyeed ee degmada gaalkacyo ku nool marka golaha deegaanka degmada gaalkacyo meel gabaan gaba ay marayaan lix degmo oo galmudug ka tirsan oo golo deegaan loo dhisaya qayb ka tahay waxaa la filayaa in degmada ugu horeysay oo yeelata golo deegaan ee xukuumadan eh, axmed cabdi dukaari qoorqoor inay noqoto haddii ay baqadiro
soo gabagabeeyo een, dhismaha golaha deegaanka een, bulshada ku nool magaalada gaalkacyo se aragti ahaan marka loo eego een, fikradaha ay ka qabaan haddii aad hal iyo laba aad aad wareysatay waxyaabaha ay kuu sheegeen bulshadu
Eh, runtii golo deegaan oo sax ah oo lagula ganacsan yahay waxay dee dabcan horseed u noqonayaan horumar kastoo degmadaas ka jira oo bulshada lagu adeegayo Eh, gaalkacyo way soo mareen golayaal deegaan inkastoo aysan nidaamkii ama brocedurka saxda ahaa ay dee dabcan ku dhisneen oo dadku dee doorasho lewan dee dee iska ahayd ama rabitaan qof ay iska ahayd halkase golahan deegaanka waxay uga digeen golihii hore waa golo le- bulshadu ay soo dooranayaan oo xaafadaha degmada laga soo dooranayo taasina ee dee dabcan waxay soo geli doontaa ee rabitaanka qof walbaba inuu dee dabcan ku meel mariyo golaha deegaankuna dadka ay soo xulaan golaha deegaanka lasoo xulanaa maayar saxa ay doortaan oo runtii ee dadku ay ku wada ganacsan yihiin maadaama golo deegaan oo saxa lasoo dhisay cid kastoo ay soo saaraan way bulshadu ay ku qancaan ee marka aragtida bulshada waxay tahay waxay bulshadu dee dee dee dabcan ka dhowr sugayaan oo u dhaga taagayaan golahaas deegaanka sida loo xuli doono ee dee dabcan waxayna kuu sheegayaan golo deegaan oo saxa ama maamul degmo oo saxa inuu horseed u noqonayo horumarka degmada marka rabitaanka bulshadu sidaas wey aad baad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa wariyahayaga baashi cali xaashi oo magaalada gaalkacyo qadka telefoonka si toosa ugu jira islamarkaana ka warbixinayay een, golaha deegaanka dhismahooda ee ka socda magaaladaasi afar iyo labaatankii saaca aynu soo dhaafnay waxaa maqnaa adeega internetka oo saameyn weyn ku yeeshay xiriirka dadweynaha sida een, bul- isu socodka een, bulshada eh, marka laga reebo een, adeega hormuud telecom oo wicitaanka guud ah haddaba bulshada qaar ayaa qaba in dhibaato xoogan uu u geystay maadaama adeegyada xawaaladaha oo kale ama xiliyada adeegyada dadku ay ku qaataan xawaaladaha oo bangiyada ah uu saameyn weyn ku yeeshay warbixin arrintaasi ku aadan waxaa inooga diyaariyey waryahayaga muuse cusmaan abtow oo u kuurgalay
labaatan iyo afartii saaca lasoo dhaafay ayaa waxaa maqnaashaha internetka uu ku yeeshay saameyn xoogan habsami u socodka adeegyadii kala duwanaa ee arrimaha bulshada sida xawaaladaha iyo ganacsiga qaybihiisa kala duwan mushaaraadka xataa ayuu saameyn ku yeeshay waxaa internetka maqnaashihiisa uu saameyn ku yeeshay dhammaan adeegyada kala duwan ee ku xiran isticmaalka internetka dadka ee xiriirkoodii ayaa meesha ka baxay marka laga reebo teleefoonada gacanta ee hormuud iyo shirkadaha kale xasan axmed siyaad oo ka mid ah dadka ka shaqeeya xawaaladaha iyo arrimaha adeegyada bangiyada ayaa ka hadlay saameynta internetka uu ku yeeshay lacagaha ama financial ka shaqaysa saamaynta ugu sarreysa haddii aanan lahayn kuwa profiin kuwa laana waxaan isleeyahay eh, nolosha dhan buu ku xirnaa adduunyadii dhan baa ka qalay hal mar. Eh, dadkii baa ismaqli is arki waayey lacagihii xisaabaadkii oo database-kii iyo wixii lagu shaqeeya dhan ayaa istaagay si lama fila marka dadkii ugu horreeyey oo dareemay ayaan nahay dadkii ugu horreeyey oo dareemay ayaan nahay marka waxa weeye dhibaato culus aan walwal culus walwal culus ayaan nahay ayaan nahay imisa ayuu sii xirnaa karaa ma maanta maalin labo waxaan nahay mad maana dhiigjoojin qabdigi oo dadku markaa iskorsada ama dhiigjinta waa waa waxyaabaha ugu daran waa markaan dhiigjoojina loo ahay sileedku dadka aad maan saamaynta ugu aan nahayn oo oo aad u dareesaaya oo macaamiisheenu iyo annaga inaan kala xirana aan qarka u saaranaa si aan sii xirnaana xitaa waxaan waxaan qarka qarka u saaranaa in business jiro oo macaamiisha ay kala go-aan oo aan oonna dad mogtahay aan ka jawaari karin baahidii dadkaan ka jawaari karin oo dadkii ay ka kalnoqaanaa ayaan qarka u saarana muuse cismaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
bulshada ku nool deegaanada fatahaada uu ka sameeyey webiga shabeelle ayaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ee bulshada waxaysata ugu baaqay inay gargaar bini-aadinimo la gaaraan si loo samata bixiyo dhibaatooyinka ay xilligan ku sugan yihiin xilli ay ka barakaceen guryahoodii ay ka deganaayeen een, halka fatahaada webiga uu ka sameeyey cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warbixintan soo koobay dadka qaybta ee kuna deegaanada gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan kuwooda uu ku fateeyay webiga shabeelle ayaa codsi ku aadan inay helaan gargaar bini-aadanimo waxay u direen dowlad dowlaadka hirshabelle ee ahaa kaalmada badiya iyo dowladda dhexe ee dalka waxayna sheegeen in xaaladda adag hadda deegaanadooda ay ka jirto islamarkaana ay u baahan yihiin gurmad bini-aadinimo dadkan sidoo kale waxa ay sheegeen in xilligan aysan jirin gacab beereed oo iyaga ay leeyihiin iyadoona beerihii ay horey u beerteen ay xaalufiyeen biyaha fatahaadda ee ka yimid webiga shabeelle qabiyadan oo kale dadkaasi waxay ahaayeen kuwa isku filan marka loo eego dalagyada hore ugu bixi jiray beerahooda cabdiraxmaan xuseen amar wadan raayay muqdisho jowhar
aad buu mahadsan yahay warbixintaas uu soo koobayay roobab xoogan oo ama roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho ayaa waxaay saameyn ku yeesheen dadka barakacayaasha ee ku nool degmooyinka gobolkani banaadir iyadoo dadkaasna aysan haysan waxyaabaha ay ka kaashadaan een, roobabka sida een, guryaha oo ay ku jiraan guryo aan aan aada usii xoog badnayn haddaba arrimo arrintaasi ku aadan waxaynu ka wareysanay cabdirasaaq xaaji saleebaan waata roobab waaweyn ayaa waxay ka daayeen koonfurta soomaaliya iyo guud ahaanba een, een, dalka soomaaliya gaar ahaana een, magaalada muqdisho roobabkani meelaha ay sida waaweyn u waxyeeleeyeen ama si laga dareemo waxaa ka mid ah xeryaha barakacayaasha ku yaala magaalada muqdisho oo aynu ognahay in ay degan yihiin dad danyara oo soo barakacay dhulkii ay deganaayeen waynu dareemi karaa qofku marka uu barakacyo yahay ee ku jiro xeryaha ku yaala magaalada muqdisho in ay tahay meel ay dhaxani ka dhacayso ama se duruuf adag ay taallo waynu ognahay sidoo kale in meelaha uu roobkani sida weyn u waxyeeleynaya in ay tahay een, dadka barakacayaasha ah waxaynu la soconnaa roobku marka uu ka da-ayo guryaha dee inagoo guryaha ku jira ayaa waxaa la dareemayaa een, dhaxan la dareemayaa macdalaaba een, qof bannaanka jooga waaba uu ka sii liitaa oo waa aad buu ugu nugul yahay marka arintaasi waxay noqonaysaa arin loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed ee waxhaysta iyo sidoo kale dowladda soomaaliyaba ay u gurmadaan dadka barakacayaasha ee ku nool gobolka banaadir een meelaha sida waaweyn een roobkani u waxyeeleeyey amase laga dareemo markasta een dhaxantani waxaa ka mid a een xeryaha ku yaala magaalada muqdisho ay degan yihiin dad barakacayaala amase dad danyara een magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka daayay roobka xagaayada oo aan dee kala joogsi lahayn oo habeen iyo maalin badaaya waana arin u baahan in qof kastaoo soomaaliya yahay uu doorkiisa qaato sidii loogu gurman lahaa dadkaasi een jilicsan ee u nugul dhaxmaha iyo robabka daaya guud ahaana dhegeystayaal warka subaxa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi aan kusoo gabagabeynaya anigoo timacda idiin soo saara halkaan idinkala socodsiina cidda warka uu seego waxay dib uga dhegeysan karaan wararka dambe ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo sidoo kale webseedada